ganacsatadu waddan ganacsatadiisaa dhisa ama iyagaa dumiya hadday dhinaca saxdaa ula dhaqmaan way dhisaan hadday khalad ku tala galaanna way khasaara way dumiyaan waxaan rajaynayaa ganacsatada reer jubbaland gaar ahaan reer kismaayo iyo kuwa soomaalida inay noqotaan dad ka shaqeeya wax ka qabta saxa ganacsiga si hufan oo xalaala u shaqaysta waxaan rabaa inaan idiin ballan qaado maamulka dowlad goboleedka jubbaland waxaan rabnaa inaan dhiirigelinno sektarka ganacsiga dhaqdhaqaaqa horta ah waxa la yidhaahdo ganacsatada isu tagta ee samaysata waxa tridhigbiga la yidhaahdo oo kale oo aan ugu talagalno inaan u ogolaanno maalgashi inay sameeyaan si waxa ay qaban karaan ay u qabsadaan maanta waxaa jira dhul aad u badan oo ganacsi iyo moolal iyo ku fiican oo suuqyo ku fiican oo ay dowladdu lahayd oo magaalada kismaayo gudaheeda ku yahay horeba waxaan u sheegnay dhulkaas inaan ka rabno suuqyo iyo moolal iyo in laga dhigta laakiin shardigu muxuu yahay ganacsato isu timid baraybat sektorka dowladdu haddeertu sheer ku leedahay ama yayna ku lahaan intay isu tagaan inay ganacsi midho dhal ah oo muuqanaya ay samaystaan reer kismaayo ganacsigiinna iyo hoteeladiinna iyo waxsoo saarkiinna kulli meel yaroo hoosuu ku warwareegaya waxaan rabnaa in kor loo baxo oo ganacsi weyn iyo maalgashi la sameeyo dhul waxaad u baahataan dowladdaa diyaar idinlaah dhulkii ay dowladdu lahayd iyo baqaarada waaweyn kulli moolal baan ka rabna iyo inaan iska daba warwareegi baasha lacagta meelaha kale lagu dhisanayo intii la iska daayay laba horaan waa caws jilaala waddankiina gashada la imaada gashada maal gashada aan hella moolasha waaweyn adduunka aad ku arkaan hadda qurbajoogta lafteeda way soo noqotaa moolasha waaweyn ee caalamka lagu arka iyo suuqyada iyo la imaada aan samaysanna ganacsiga halaba hormariyo ganacsatadana waxaan rabaa inaan u sheego qofka ganacsadaha waa inuu marka hore xalaal miirato yahay waa inuu raxiim yahay waa inuu qof aan ganacsigiisu dabawareeg ku samayn inuu yahay kullamaa ganacsiga qofku uu xalaal inuu meerto isku dayo ribax fiicanna wuu helayaa dadkana waxba uu taraya layskuna naxariisto ganacsiga dhexdiisa wax soo saarkuna muhiim buu noo yahay dadku weliba waxaan aad u dhiiri gelinayaa wax soo saarka gudaha waxaa maanta aad loo dhibaya oo magaaladan aad arkaysaa dhibka lagu haysta bacaha waxaana dhibaya caagaga caanaha lagu keeno waxaana dhibaya caafimaadka xataa dhibaatay ku tahay ganacsada ha keento caqli joogagii ha la soo celiyo caanaha laysku dayo in joog lagu soo qaado oo caagga saddexlaha ee dhinaca gacantan aan la dhaqi karayn oo caanaha lagu keena maansuuya aad garanayso bacda magaalada kharibtee qaabkaa ay tahay waxaan rajaynayaa inaan wax badan oo waddanka gudihiisa wax u taraya ama environmentka iyo beelada ka qayb qaadanaya inaan arrintaas qayb liwaxda ka qaadano cashuurta ganacsaduhu inuu bixiyaay waxay u tahay kaabayaasha waddanku uu ku dhisan yahay haddaad cashuurta la dhuumato adiguna amniga ma helaysid wax badan baa ka qalqal kaa gelaya taana ha laysku daya in iyadana laga shaqeeyo dadku ay ka shaqeeyaan waxaan rabaa baraybat sectorka in aad loo xoojiyo dhulka ganacsiga ha noqdeen ganacsato ha noqdeen war dhul dowladeed iyo dhul waaweyn iyo dhul suuqyaha intaa waa laydiin hayaay isku soo xidhma isku soo xidhma la imaada shaqo wax lagu qabto wasaaraddiinna iyo rugtiinna iyo maamulka iyo gobolka iyo degmada iyo wasaaradaha iyo